إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah guutada madaaficida ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta duqeeyay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ciidamada etoobiya ayaa macalin dugsi qur-aan ku dilay magaalada goday oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos jira askari etoobiyaan ah ayaa magaalada baydhabo ku dilay askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo galgaduud mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu isku dirayo qabiilo walaalo ah hadalheen badan ayaa ka dhalatay ubad lagu tuuray mid ka mida wadooyinka magaalada burca ee gobolka togdheer dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ka furatay kiniisad si ay ciidamadeeda wax ugu caabudaan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kulan la qaadatay waxgaradka beesha biimaal kaasoo looga hadlayo horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka kooxo hubaysan ayaa mar kale biyaha soomaaliya ku qafaashay doonidii afaraad guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadaha ayaa laga soo sheegayaa magaalada baardheer ee gobolka gadow قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo dhan guutada madaaficida ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta duqeysay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ilaa dhowr madfac ayaa maanta waxaa lagu tuuray xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo ah hooyga xasan sheekh gudaha iyo hoobiyaashan u dhaceen lama oga khasaaraha inta uu la egyahay ciidamada etoobiya ayaa macalin dugsi qur-aan ku dilay magaalada goday oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga etoobiya cabdiraxmaan badar kaydsane ayaa ka waramaya magaalada goday oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in halkaasi ay ka dhacday toogasho lagu dilay qof shacab ah kaas oo ka mid ah dadka ku nool magaalada dilkan breerka ayaa waxaa geystay askar ka tirsan ciidanka liubolis ee ay ku ugaarato xabashida etoobiya ninkan oo lagu magacaabo macalin maxamed cabdullaahi yaw cali waxa waa macalin dhiga dugsi lagu bartay qur-aanka waxaa la dilay xilli uu kusii jeeday masjidka si uu u soo guto waajibka salaada fajar sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay waxaa dilka geystay laba askari oo ka tirsan ciidanka liubolis macalin maxamed ayaana u dhintay dhaawaca ka soo gaaray rasaasta ay ku fureen askarta dilkan ayaa wuxuu imaanaya iyadoo ay ciidanka liubolis ee u shaqeeya xabashida etoobiya ay sii kordhiyeen gobodfallada ay u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee xabashida xoogga ku haysato askari etoobiyaan ah ayaa magaalada baydhabo ku dilay askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa toogasho loo geystay askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ilaaliya madaxtooyada uu degan yahay cabdicasiis laftagareen ee magaalada baydhabo askarigan ayaa waxaa toogtay sida ay warbaahinta soo tabinayso askari etoobiyaan ah kaasoo dhowr xabadood ku dhuftay askarigii soomaaliga ahaa ayaana goobta ku qurbaxay askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray bashiir buur hakaba sababta keentay in askariga ethoobiyaanka ah uu dilo kan soomaaliga ah ee ka hoos shaqaynayay ayaa lagu sheegay inay tahay muran dhex maray askariga soomaaliga ah ayaa doonayay inuu mid kale oo saaxiibkiis ah oo ka mid ah sirdoonka uu soo geliyo xarunta laakiin askariga ethoobiyaanka ayaa ka diiday oo ku yidhi ma soo gelin kartid askarigii ayaa carooday oo ethoobiyaanka ku yidhi ma waddankayga ayaad iga gumaysan kartaa kadibna askariga dharcadka ahaa ayuu ku yidhi soo gal taasina waxay keentay in etoobiyaankii uu caroodo kadibna uu baas ku furo askarigii ayaa goobta ku naf waayey mana jirto cid la hadashay kii etoobiyaanka inta badan markay ciidamada etoobiyaanka ah dilka u geystaan askarta soomaalida waxaa loo bedelaa aagga mana dhacdo in madaxda dowladda federaalka iyo taliyayaasha ciidanka ay la xisaabtamaan etoobiyaanka kiiskii ugu cusla ee ciidamada etoobiya geystaan waxaa ka mid ah falkufsi ah oo ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan muddo laga joogo saddex sano falkan oo ahaa mid ay saxaafad badan tibisay ayay ciidamada etoobiya waxay kula kaceen haweenay siddeetan sano jir ah oo ay iya u ahayd mid ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee gobolkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar iyo howlgallo ka dhanah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo galgadood haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyey shabeellada hoose iyo gobolka galgaduud haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaalo saf ballaarana ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee deegaanada ambareeso iyo buurcolow oo u dhow degmada baraawe waxaa sidaasi la mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan deegaanka laanta buure ee hoostaga degmada afgooye howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid a mooto ay ka furteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka mootadan ayaa ciidamada dowladda federaalka uga carareen duleedka degmada jannaale waxaana halkaas ka qaatay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka galgaduudna xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada ceeldheer madaafiicda ayaa ku hobatay saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay si joogtaa ula kulmaan weeraro kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxleen khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu isku darayo qabaa'ila walaallo ah mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya odayaal ka soo jeeda qabiil uu ka dhashay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu weeraray guri uu ka degan yahay deegaanka gubadley ee degmada kaaraan ayaa kulanay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay aadeymo ugu jeediyeen guddoomiyaha deegaanka gubadley ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi nuur kaalibey waxay sheegeen in guddoomiyaha iyo ciidamo uu wato ay weerar ku qaadeen sarkaal lagu magacaabo maxamed cabdulaahi cali cudusow odayaasha ayaa ku eedeeyey cabdulaahi kaalibey inuu wado isku dirka laba beelood dhibaatadii ninkaasi uu noo geystay waxaa ka mid a doraate ayaa ugu dambeysay wiil milatariya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo sarkaal ah oo deegaankiisa uu gubad leeyahay lagana yaqaano in badanna deganaa raggii aasaasay ee mu'asaskii degmada ka mid ahaa ayuu si bareera gurigiisa ugu soo weeraray isaga oo weliba ciidamo kaleeto kaashanaya meeshaa wuxuu ka rabaa ninkaa isku dhac beeleed dhalasho ehelaan ka nahay dadka ka madadnimo fiicna shaatiga dowladoo wax ku halleeyou haayaa dowladda waxaan megan uga nahay iyo qabiilka uu ka dhasho arrintaas si deg dega inay wax uga qabtaan dowladda federaalka oo dhibaato fara badan ku haysaa shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa dhacda mararka qaar in iyadoo dhexdeeda ay isweerarto hadalhayn badan ayaa ka dhalatay ubad lagu tuuray mid ka mid ah waddooyinka magaalada burco ee gobolka togdheer cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada burco ayaa ku waramaya in magaalada ay ka dhacday dhacdo hadalhayn dhalisay oo bulshada magaalada ku reebtay argagax iyo anfariir taas oo ah in ubad yar oo jira toban bilood lasoo tuuray ilmaha yar ayaa la sheegay in cidda soo tuurtay ay yihiin labadii waalid ee dhalay waxaa warbaahinta kula hadlay halka ay dhacdadu ka dhacday qaar ka mid ah goobjoogayaal arkayay xilli ilmaha yar la tuurayey ayna sheegeen in aanay u malaynayn waxa la tuuraya ilma yihiin balse gadaal ka ogaadeen markii uu ilmaha yar ooyey horta halkaa gaariga markaan marayey dukaanka agtiisa markaan marayey ayaa halkaasayni ka soo booday dabeetana maan filayn inay sayntugu wax dhigtay markaa marka halkaa marayey ayaan oohinta iyo qaylada maqlay oohinta iyo qaylada waan ku soo baydho waan u tegey ilmo yar baan meesha ka helay markaa ilmo yaraa reerahaasaan ku garaacay reerahaasaan ku garaacay reerihii markaan u tegay waxay gulahay carruur nagama maqna wax tilmaanaho cad oo aan hayaa ma jirto laakiin gaadhigaa inuu gaadhigaasi dhigay gaadhigaas sayntahay cad inuu dhigay mooyaane wax kale oo cadayna aanu hayaa ma jirto walaal wuxuu igu soo galay ilmaha gurigaas albaabkiisa ku jiray sayn baa soo gashay wadada sayntu gaarigu wux weyn waan furay albaabka gaarigu wadadii wuu ka kala jiirayey sayn cad bay ahayd oo guux weyn way kala jiirsay wadadii ka noqotay markay noqoteen albaabka iska xidhay haddaan albaabka xidhayna inan baa albaabka igu soo garaacay ilmaha yaryuu ka soo gurguurtay waxaan ku dhaha maynantaydii baa yareyd baaba may baan waan qabtay ilmihii waan arkay ilmahayga ahayn wuxuu igu yidhi ilmaha halkaasaan ka helay gaarigaas halkaas ka cararay sayn bay ahayd waxaan ku saynta waan arkayay wuxuu halkaasoo ilmahan ka qaaday dabeetana wuxuu ilmihii laabta u dhiibay gacanta igu dhiibeen baan qabtay markaan qabtay inanka waxaan ku dhinay mar saldhiga tagna xubnaa iska seexi caawa saldhigna ha tegina dutan marka dambe haddana waa yahaan weyda waan soo noqday waxaan waalkaasi qaalib saldhiga tagna dana wuxuu seexi oo eroortaan tagna inanku inay wara ciyaalo ha dhalinyaraha datan marka dambe yahaan weyda waxaan sii ilmaha waxaa la odhan doonaa waad soo xaday eroorta datan waan qaaday saldhigan kasoo rabuuriyey magacayga oo saddex baan kusoo qoray ka hooyada baan kusoo qoray saasaan kusoo qaaday ilmaha saacadda waan hayaa sagaalkii barhka ahayd ayay ahayd sagaalkii barhka habeen caruurta waxaa qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada somalilan oo xarumahooda la aaday laakiin hooyadii dhashay ayaa u tagtay iyadoona dalbanaysa in la siiyo sida uu sheegay sarkaalkan qoladii aan u dhiibnay waxay geliyeen facebook ay dhigeen ilmi yaraa yaa garanaya ilmaha yar markiiba show ilmaha yar hooyadii baa aragtay facebooka ka aragtay dabeed sidaa awgeed bay wax xidhiidhay qoladii haysay ilmaha markay la xidhiidhay waxay ku yidhahdeen saldhiga faarax cumar baa riboodkiisu ilmaha yar yaalaay taga gabadhii ooysaa noo timi oo le ilmaha yar anaale ee reerkaasi hayo ee ay tidhi saldhiga taga markiiba iyadaanu gacanta ku dhignay waxaanu ku nidhi yaa kaa qaaday ilmaha aabbihii aabbihii nala raadi baanu ku nidhi sidaynuu helayno sidaa awgeed baanu uga howlgallaanu aabbihina ku soo qabannay labadiiba baadhis baanu ku xidhnay iyadoo markaa iyadu ku andacoonaysa inanka aniga aabbihii ba iga qaaday oo xaafad geynayey markaa dee baadhisna way socotaa ka hordhici mayno insha allah magaalooyinka ilmaha yaryar gaar ahaan kuwa dhallaanka lagu soo tuuro waxaa kaalmaha hore uga jira muqdisho hargeysa garowe kismaayo iyo baydhabo sida marar badani lagu sheegay warbixinada dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ka furatay kiniisad si ay ciidamadeedu wax ugu caabudaan cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa ka waramaya xukuumadda waddanka burundi ayaa bulshadeeda u sheegtay in soomaaliya oo ah dal muslim leeyahay ay ka furatay kiniisad taas oo ay ugu tala gashay in ciidamadeeda ay asnaamta ku caabudaan warkan oo ku qornaa luuqadda ingiriiska islamarkaana wata sawirro muujinaya kiniisad ay ka furteen qaar ka mid ah xeryaha ciidamadooda ayaa waxaa baraha bulshada kusoo baahiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaas ciidanka burundi ayaa muddo hore kiniisado qarsoodi ah ka furtay xiryahooda sida ku cad aflaamta ay mu'asasada alkataa'ib ka soo saartay weeraradii leego iyo ceelbaraf iyadoo lagu arkay kiniisado alwaaxyo jiingado iyo safiitooyin ka samaysan oo mujaahidiintu burburiyeen hadda dowladda burundi way ka gudubtay in ay qariso ama ka gaabsato kiniisadaha ay soomaaliya ka furatay si cad ayayna warbaahinta uga shaacisay waxaana ay falanqeeyayaashu arrintan u sababeynayaan ku biiritaanka ay dowladda federaalka ku biirtay ururka e a c oo ay dowladda burundi ka mid tahay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kulan la qaadatay waxgaradka beesha biyimaal kaasoo looga hadlayay horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka cabdikhaalid cabdiweli ayaa warkan soo jeedinaya kulankan oo socday in muddo ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo beesha biyamaal ayaa waxaa looga arrinsanayey horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka kulankan ayaa waxaa sidoo kale looga arrinsaday sidii loo sii horumarin lahaa wacyiga bulshada gaar ahaan deegaanada beesha waxaana isla meeldhigay hergelinta dhammaan qodobada la gurfeeyey waxaana qodobada ugu muhiimsan ka waramay nabadoon cismaan sheekh soomow oo ka mid ah nabadoonada beesha biyamaal kulanka dhacay wuxuu u dhexeeyey maa bayna alwalaaya iyo shacabka biimaal ayagoo horeyna ballama u lahaa haddana ballan u galay waxay dardargelihayaan ama cusbooniyin ay ku sameen ama xasuusin ay ku sameynhayaan ballamadii la galay qabiilkii toob ballan u galay ballanka waa la ogyahay asoo qoraal ahna waa haynaa asoo afka laga sheegan haddaan afka ku haynaaba waxaa ka mid inaan shareecada islaamka ku dhaqanno waxaan ku ballannay in aan walaayada garab istaagno jihaadka aan garab istaagno waa ku ballannay odayaasha dhaqanka ah ee beesha biyamaal ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha biyamaal ayaa ka mid ah beelihii la dagaalamay gumaystihii qarnigii tagay kusoo duulay waddanka gaar ahaan talyaaniga kooxo hubaysan ayaa mar kale biyaha soomaaliya ka qafashay doonidii afaraad waxaa faahfaahinaya yuusuf daahir kooxo hubaysan oo soomaali ah ayaa la xaqiijiyey in mar kale ay afduubteen dooni kalluumaysi ah oo xaluufinba aan ka waday biyaha soomaaliya taasi oo noqonaysa doonida afaraad oo ay afduubtaan kooxaha hay-adda waxay ugu yeeraan ganacsiga badaha ee ingiriishka u k m t o ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegtay in la afduubtay dooni kalluumaysi ah oo sida ay sheegtay laga leeyahay dalka yemen taasi oo u gacan gashay kooxaha soomaalida ah waxay sidoo kale hay-adda sheegtay in doonida kalluumaysiga la afduubtay lagu maga imaaraatu markii cidii ugu dambeysay la arkay iyadoo kusii jeeda waqooyiga heebaha yemen waxayna intaasi ku dartay in doonidaasi xilligan ay ku sugan tahay meel qiyaastii sideed mayl dhanka waqooyi kaga beegan degmada ayl ee waqooyi bari soomaaliya warka kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in doonidan ay qafaasheen kooxaha soomaalida ah ay ku sugan tahay meel u dhow jasiiradda sokotra degmada ayl ee hay-addu sheegtay in aageeda lagu afduubtay ayaana ah halka uu dhowaan ka bilowday ugaarsiga ka dhanka ah kalluumaysiga sharci darada ah ee ay xeebaha soomaaliya ka wadaan maraakiibta iyo doomaha shisheeye guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka cabdiraxmaan bader ayaa qodobkan inoo haya guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weli si dardar leh u wadaan ololaha loogu gurmanayo dadka ay saameyntu ku yeesheen fatahaadaha hawshii ugu dambeysay waxay ka qabteen sideed deegaan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxa ayna ka qaybiyeen agabyo iskugu jira dhar marakaneecooyin bacaha iyo waxyaabo kale waxaana qoys walba la siinayay lacago boqolaal kun oo shilin soomaaliya qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda ay bixiyeen guddiga ayaa waxay ka waramayaan dareenkooda
deegaankay mubaarak maanta afartanaa la siiyey iyo shan daruuga iyona abaayad hijaabkeed iyona bacdeed deegaanka maanta waxaa lagu qaybinayaa shandarwo lacag iyo bac iyo dhar lacag waxaa lii siiyey sideed boqol iyo konton deegaankeygana waxaa waaye naftaquur alxamdulilah haddana wali ilaahayni siiyey kheyr waaye maanta waxaa la isiiyey alaab oo fara badan oo lacag nala jirto ayaa la isiiyey jalbaa waa ka jira aragay shandaro way ka jirta bac waa ka jirta bees afartan dollar ama dhantii isiiyey goobta lagu bixinaya deeqdan ayaa waxaa ka hadlay waxgarad uu ka mid yahay suldaan kamsa isagoo guddiga uga mahad celiyey juhdiga iyo dadaalka anigoo suldaan kamsaan ay ka hadalo afkoona tuulooyinkan ka hadalo maasha allah gargaarka aada anfaylinye ilaahayna badbaadiyi wilaayadanina badbaadiyi reer gobol iyo reer harakaba gurmudkanina badbaadiyi dharanininshaani maylishaani sandarawilishani dhar furunga lishani shaatiyaala lishani beesna beesna wal fara badanga lasiiyi dadki aada anfaylinyaa dadka kulli raashingali buuluballey bulnasiiwo kulli dharka raashingalisiiy guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa har iyo habeen wada shaqada gurmadka taasoo iskugu jirta raashin qaybin daaweyn dib u dejin iyo ka warhayn warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadaha ayaa laga soo sheegayaa magaalada baardheer ee gobolka gedo maxamed qaasim ayaa inoo haya wararka naga soo gaaraya gobolka gedo gaar ahaan magaalada baardheere ayaa sheegaya in haatan xaalad nololeed oo adag ay ka taagan tahay degmada baardheere ee gobolkaasi oo ka mid ah meelaha ay ku dhuftaan fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba iyo daadadka ka dhashay roobkii dayrta qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada baardheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xaalad adag ay ka jirto magaalada iyagoona tilmaamay in shacabka ku dhaqan baardheere ay wajahayaan xaaladii ugu xumeed sidoo kale waxaa xaalada nololeed ee magaalada ka jirta uu si dheer cudurrada ka dhashay biyaha dhex ceegaga magaalada taas oo uga sii dartay xaalada ka jirta degmada gobolka geda ayaa ka mid ah meelaha saameynta adag ku yeeshay fataahadihii uu sameeyey webiga jubba maamulka ka dhisan magaaladaasi oo ka hoos shaqeeya ciidamada itoobiya ayaana waxba ka qaban xaalada magaalada xilli dadka magaalada ay wajahayaan xaalad aada u liidata warkii dohornimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon dhegeystayaal waa inaga intaa